Maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waday dadaallo dib loogu furayo wadooyinka muhiimka u ah isu socodka bulshada iyo gaadiidka kuwaas oo siyaabo kala duwan u xirmay kadib burburkii dalka ka dhacay. Maamulka degmada Kismaayo ayaa ku guuleystay inay baneeyaan ama furaan ilaa dhowr wado oo muddo dheer xirnaa kuwaas oo intooda badan ay xireen dhismayaal laga dhisay meelihii wadooyinku mari jireen. Guddoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdulaahi Maxamed Faraweyne oo ka hadlay muhiimadda ay leedahay baneynta jidadka xirmay ee muhiimka u ah isu socodka bulshada ayaa bulshada reer Kismaayo ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka magaalada ka socda waxayna dowladda hoose kala shaqeeyaan baneynta iyo dib u dhiska wadooyinka.
Wadadan hadda waxay xirnayd adugu muddo labaatan iyo dhowr sano dheeri koo iyo labaatan miya amase waa laba iyo labaatan runtii dadkuna waa ku dhib qabay dowladda hoose waxay go-aan ku gaartay inay fuliso dhammaan wadooyinka inay fuliso oo furto dhammaan wadooyinka xirnaa waxay ahayd ballanqaadka iyagii waa qayb ka mid ah in wadooyinka la furo maanta waddadaana la furay waxaanu mahadcelinaynaa dadkii ganacsatadii iyo dhalinyarada iyo dadkii guryaha iska lahaa oo guryahoodii dumiyey oo baneeyey si dadku waddo u xiro waa ku mahadsan yihiin dadka inta kalena waxaan rabaa in laga qayb qaato horumarka magaalada waxaynu u baahannahay kismaayo qurux badan waxaynu u baahannahay kismooyin wado kismaayo wadooyin leh waxaynu u baahannahay kismaayo cusub waxaynu u baahannahay kismaayo dadka soomaaliyeed ku wada noolaan karaan waxaynu u baahannahay kismaayo isku diyaarisa caasimaddii soomaaliya waa magaalo istaraatiiji ah waa magaalo dad soomaaliyeed kala duwan degan yihiin dadka reer kismaayoodna waxaan mahad gaar ugu celinayaa sida ay ugu heelan yihiin ama ugu bokan yihiin inay magaalada waxaan hayday horumarka ka qayb qaataan insha allahu tacaala waxaan dhisi doonaa kismaayo qurux badan oo dadka soomaaliya u wada siman yahay baneynta jidadka xirmay iyo hirgelinta wadooyin cusub ayaa muhiim u ah isku socodka bulshada iyo gaadiidka magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose